ugu horeyn baahida loo qabo sharciga iyo saameynta uu hindis sharciyeedkan ku yeelan doono miisaaniyadda qaranka sida waafaqsan qodobka afartan iyo afaraad ee farqadiisa labaad ee xeer horsaadka golaha aqalka sare mudane guddoomiye anigoo fulinaya farintaanka dastuurka ku-meelgaarka ah qodobkiisa labaatan iyo toddobaad oo nafaraya waa in la hubiyaa inaan naafada la takoorin islamarkaana ay helaan kaalmo gaar ah si ay u gaaraan xuquuqdooda dhaqan dhaqaale annagoo tixgelinayna diyaarinta iyo xaqiijinta siyaasadda qaran iyo istaraatiijiyadda kor loogu qaadayo xuquuqda iyo sharafta dadka naafada ah iyo sidii ay u heli lahaayeen adoogyo la mid ah kuwa muwaadiniinta kale siwasida waafaqsan qodobka kow iyo tobnaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah iyadoo la tixgelinayo baahiyadooda gaarka ah annagoo fulinayna barnaamijka xukuumadda iyo waajibaadkeeda shaqo ee la xiriira ilaalinta xuquuqda iyo badbaadinta shacabka waxay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dardar gelisay qabyo qoraalkan sharci qabyo qoraalkan sharci wuxuu awood siinayaa in dadka naafada ah ay helaan hay-ad matasha xuquuqdooda u doonta islamarkaana u abuurta fursado ay ku gaaraan isku fillaan iyo madax banaani dhaqaale wasaaradda haweenkii horumarinta xuquuqul insaanka iyadoo garwaaqsan tirada dadka la nool naafanimada heerarkeeda kala duwan iyo caqabadaha ku hareereysan tixgelinaysa axdiga qaramada midoobay iyo dhammaan heshiisyada caalamiga ah ee quseeyo xuquuqda aadanaha gaar ahaan xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafada ah loo yaqaano c r p d iyo heshiisyada caalamiga ah ee dhaqan galka ah ee laga gaaray in qof walba uu leeyahay xuquuqda iyo xurriyadaha ku xusan heshiisyadaas iyada oo aan la kala soocayn sharcigan wuxuu dhisayaa hay-ad naafo qaran marka sharci ka horeeye ma jiro sharcigii kale wuu soo socdaa laakiin sida uu maaragtay bortocoolku yahay iyo su-aashaada haddaan aan ka jawaabo waa sidaas hay-addan waqti badan ayay weydiisanayeen baarlamaanadii ka horeeyay oo dhan ayay maaragtay codsi ayaga ka yimid ayuu ahaa golo ay ku mideysan yihiin ayaa jiro marka waxa waaye sidaas ayaa maaragta xogta iyo dhageysigu uu maaragtay u baahsanaa laakiin midka sharciga ah ee january bilaaban doona ayaa maaragta waxay noqonaysaa dhinaca amniga wasaarad walba iyo maamul goboleedyadana in la gaarsiiyo